barnaamijka dhallinyarada maanta
waxaana wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada idaacadda duhurnimo idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka laba iyo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitrban iyo sidoo kale efmyada geeska afrika
duhur wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad nagala socotaan waa isniin bisha februari waa kow sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka idaacaddeeda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiinaya caashe ibraahim aadan caashe cud iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
qodobadan idinku haynana waxaa ka mid ah qayb kale oo ka mid ah waraysi aanu la yeelanay gabdhaha yaryar ee ku shaqaysta buraamburka soo dohdii wayigabayde geeraar waxay ku tiri anaa kaa soo horreeyo haraad ma arag anaa kaa soo horreeyo halaag ma arag hadh baan fadhiyaa haleelaa la iilisahaa waaw waa buraanbur baa meesha ka dhacay dhallinyaro ku nool magaalada gaalkacyo oo isu abaabulay waddooyinka dhir inay ku beeraan islamarkaana qashinka ururiyaan ayaa ka mid a qodobada kale aad maqli doontaan wadooyinka dhir baan ku beernay qaybaha lagu talagalay dhirta in lagu beero wadooyinka waxaan kaloo sameynay iskoolada degmada ku yaala gobolka ku yaala waxaan ku dhex beernay geedo meelo qurux badan oo waxaan dhisnay aduu tabeelayaalahoo kale oo maaragtay soo jiidashadii deegaanka ah
dhinaca heesaha ayaan barnaamijka ka marnay
nabaaddiino inan yahay cawaale aadan codkiisaasna goordhow ayaad maqli doontaan qodobadaas iyo sheekooyin kaleba waxaad kaga bogan doontaan barnaamijka dhallinyarada maanta inta uu socdo marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
kadib hal maalin oo horumar laga sameeyey xal uhelidda mawduucyada ugu waaweyn ee kooxda mucaaradka ah ee dalka syriya doonayaan in laga hadlo si ay uga qayb galaan wadahadallada nabadda ah ayaa ergeyga gaarka ee qaramada midoobay uga wakiilka ah siriya oo isniintan maanta ah waxa uu qabanayaa kulamo dheeraad ah oo goonigooni ah oo ula yeelanayo xubnaha mucaaradka iyo sidoo kale wakiilada ka socda dowladda wufuudda mucaaradka ayaa sheegay inay qorsheynayaan in ay sii joogaan magaalada jeneva ugu yaraan saddex maalmood oo kale inta uu ergeyga qaramada midoobay uu ka shaqaynayo in hore loo dhaqaajiyo dadaalka nabadda ee muddada dheer la sugayey wargeys ka soo baxa dalka sacuudiga ayaa sheegay in laamaha ammaanka ee dalkaasi ay xabsiga dhigeen sagaal qof oo u dhashay dalka maraykanka iyo afar iyo labaatan qof oo kale oo looga shakiyey arrimo argagixiso dadka la xidhay waxaa ku jiray ilaa afar iyo toban qof oo u dhashay dalka sacuudiga saddex yemaniyiin ah laba siiriyaan ah indonesiyan filibiini imaaraati kasakhistani qof u dhashay iyo falastiini laakiin wakaaladda wararka ee royters ayaa saraakiil maraykan ah kasoo xigatay in maraykanku aanu xaqiijin karin in dadkani ay u dhasheen dalkiisa iyo in kale
mar kale duhur wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan ismaaciil waxaa weli dhegahaya kasii guuxaya sodohda la dardaarmaysa gabadha wiilkeeda uu soo guursadee guriga la keenayo waxaan aad uga helaa xeeladda la isticmaalee xeeladda waxay tahay gurigan anaa kaaga soo horreeyo haraad ma arag marka waxay leedahay inaad haran weyda mooyaane dahab iyo wax walibaa gurigan yaala alaashaan waa cagadhigo oo barwaaqadan dhinacaaga ka soo gal
degdeg usoo gal degdeg waa degdeg usoo gal iskana ilaali wixii aad ku seegi lahayd barwaaqada gurigan taalla marka waa gabadhii wiilkeeda uu soo guursaday waxaan aad uga helaa habluhu dhinacyada ammaanta say dhinac walba uga soo eegaan weliba siday ula heshay gabadhan yarta aad iyo aad marka farduus ibraahim jaamac waxa ay ka tirsan tahay waa gabar aad u da'yar waxay ka tirsan tahay xarunta la yidhaahda bulshakaabi ku taalla magaalada laascaanood farduus waxa ay aroosyada ka qaadaa buraanburo ay si weyn u jecel yihiin dhallinyarada ka qayb gasha aroosyada haddaba dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan qayb labaad oo ka mid ah waraysi uu la yeeshay farduus wariyaha v o a laascaanood cabdikariin olol marka uu wiilku gabadha uu soo doonayo oo kale waxaa tanoo kale mayadana aan dhahayno oo gabadha ka socota ayobaleyobaleyobaleey haddaba haddaan ku taabto taariikhda gabadhayada casarkii ma wareegin cishihiina lama celcelin timaha ma casaysanoo baararka ma cashayn war hooygii lagu dhalaa huna laga dalbaday waxayse cidhifyada ku haysay ragama raweyn ama hanoo haysa ama howl dambe isku celi haddaadan hananaynin mid kaaraadan naga helayn taas iyada qudheeda markaan kasoo gudbo markaan labadii hooyo aan isbarayo amase aan dalkii ammaanayo labadii hooyo markaan isbaraya ee inanka iyo inanta dhalayna sidaatan baan dhahay iyadoo midna ay ka dardaarmayso gabadha midna uu ka dardaarmayo wiilka ayobaleyobaleyobaleey haddaba sodohdii way gabayday geeraar waxay ku tiri faadumaana dhalayo qalbigan ka daawada habeenkiiyanoo hurdaalay horkeenaya oo howsha gurigay gabadhan baan halmaamayaa aniga lay raaci reerka inaan dhisaha ruga rugeeyaaye raaskooda muujiya cabdiyo lagu raaci inantayda raaxadeed ayobaleyobaleyobaleey haddaba sodohdii way gabayday geeraar waxay ku tiri mulkiyadaydii malkhabaadaan hagoogan jiray faryaaradaydii faraantigaygan gashnaa fiyoorihii guriga ubaaxaan ku faani jiray fartaankaa saaray gabadhaan ku faani jiray waxaase dhexdeenna taalsaadu dhaqan lahayd taa markaan kasoo gudba ay u timaado ay timaado sodohdii dhashay wiilka waxay hadeer borogaran bay diyaarinaysaa ay dhahayso reerka anaa kaaga soo horreeyay reerka dhaqankiisa reerkii ay hore ugu jirta ay ka warramayso ee gabadha usoo gashay ayobaleyobaleyobaleey haddaba sodohdii way gabayday geeraar waxay ku tiri anaa kaasoo horreeyo haraad ma arag anaa kaasoo horreeyo halaag ma arag hadhbaan fadhiyaa haleelaa la iilisaha dahabka kii qaaliyiyo dollar baan hayaa inaad sahanan waydid mooye mahooda xumid runtii waa weerayo aada iyo aada u wanaagsan buraanburo kale oo aad tiriso soomaahaad oo marka aroosyada laga yimaado kale kuwa kuweebaa ka midanaan ayobaleyobaleyobaleey haddaba soomaaliyay cadan yar meelaan cadaawe degin soomaaliyay cadan yar meelaan cadaawe degin cunida iyo cabidu meeshay ku caanbaxeen cambaha iyo muusku meeshay camiran yihiin cudbiya cananaasku meeshay cirka mareen allaan kugu dhaarshayee war dhulkeenna joog allaan kugu dhaarshayee war dhulkeenna dhisa allaan kugu dhaarshayee war dhulkeenna xusa dhibicyo roobey ma dhalashaadu ciil qabtaan
wow goobta wacdara ka dhacaashay gabadhan waa isa sheegnay haddaad sooba koobo ismaaciilo haye haye haye haye laascaano inaa u safrana meel iima jirta maanta waan gabayadaa dhinac ka galay buraanburada gabadha yar ee tirinaysa adigu udhaada baan isi la la jiibin laha waxaa jira leyn inantan markay gabayayso waa la jiibiyaa dadba cayaarta waa laga booda qolo qolo durbaankay tuntaa waa gartay macnaha eh, durbaankay u qaabilsan tahay waa gartay qolo ma garanaysaa inanta waxay u baahan dad u jiibiya iyo kuwa ca- markii la jibiyey kadib cayaarta booda wakaa marka marka koox bay u baahan tahay markaad dadkaasuma dhinac ka buuxin lahayd Wa- waa farduus ibraahim jaamac oo ku nool ama ka tirsan xarunta bulshakaab oo ku taalla magaalada laascaanood wariyaha v o a laascaanood ayuu warramisay En caashay dhalinyaro ku nool magaalada gaalkacayo ee xarunta gobolka mudug ayaa iyagu is abaabulayay marka waxay sameeyeen waxay idhaahdeen wakhtigiina maxaad uga faa'iideyn kartaan marka waxyaabaha ay qabtaan waxaa ka mid a eh, nadaafadda tusaale ahaan wadooyinka oo kale iyo qurxintooda iyo qurxintooda waa gartay iyo anigu qodobkan aadka u xiiseeya in badan waxaa ka mid ah dhirta haye dhulkeenna geedka waa la jaraa laakiin geed lama beero waa gartay geedkuna dhirtuna waad garan eh, waad garan kartaa muhiimadda dhulka ugu fadhiyaan weliba geedka la jaro iyo geedka la beero waxyaabahay aadka ugu sii weliba haddaad geed xataa jarto ood meeshaad mid ka goyso aad mid kale ku beerto waraabin kaama rabo ilaahay baa waraabinaya wuu iska baxaya Waa- Aad waa iyo- dhulkiibaa dehan oo caradiibaa aad carro san u ah aad iyo aad tusaale ahaan magaalada gabiley oo kale Ah, baa waxay leedahay qorshe aad u cajiiba haye laba kasta oo lamaane ah ha waxaa jira meelay geed ku beeraan waa gartay marka magaalada marka lasii gelaya aad usii socoto dhinaca hargeyso kale aad ka tagtid oo gebil usii socotid ha wadada aad arkaysaa geed dhir een, bidix iyo midig kaa qabanaysa marka waxaa beeray lamaanayaala beeray lamaanayaal badan baa marka beeray.
maxaa looga jeeda baa layidhi marka wa- waa caado ay de- deegaanka laga leeyahay marka waa qaab la raba in dagaankii dhir lagu badan, dhareeyo dee- howd looga aad baa dhigo aad baa loogu dhiray marka s- wadada saas hareeraheysa usii socoto dhan bidix baad eegeysaa midig baad eegeysaa dhir baad saa u taxan baad waa arkaysaa gartay marka dhirta ma isku noocba mise waa kala nooc nooc wallaahi waa kala nooc nooc Waa laakiin nooc way badan yihin gartay. Haye, laakiin ku- waa dhir dhaadheer oo qurux badan oo dee aad arkaysa weliba xilliga ay roobku da-aan haddii inkays adigoo waddada kusii jira uu gaariga uu taayir kaa banjaro oo kale ama Waad ciladii waddada kugu harsanaysaa.
qabsato ku- kuula harsan waad karaa harsanaysaa caasha marka wariyaha v o a magaalada gaalkacayo cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa wuxuu waraysi la yeeshay mahad maxamuud sahal oo guddoomiye u ah ururka dhalinyarada ee horumarinta iyo nabadda oo gaalkacayo ka dhisan wuxuuna ugu horreyn weydiiyey goorta ay shaqadan bilaabeen labada kun iyo adugu shantii baan ururkan aas-aasnay ilaa markaan uu shaqaynayaa isla markii shaqu bilaabo ururku een, waxaan ka shaqaynay afarta xaafadood ee degma- degmada gaalkacyo ayaan waxaan ka kala qabanay nadaafad baan ka fulinay Een, nadaafadaas kadib waxaan qabanay wacdigelimo dhalinyarada een, ku saabsan oo xagga ay sheegaan tahriibayaasha xagga burcabadeedka een, xagga la dagaalanta argixisada waxyaalahaas oo dhan dhalinyaradan ka wacdigelinay baan qabanay waa shaqooyinka ugu horreysay kadib waxaan gaarnay degmooyinka een, hoos yimaada een, gobolka mudug een, degmooyinka midaan tagnay sidoo kale nadaafad baan ka qabanay wacdigelin baan ka qabanay een, waxun baa noo- wax wax badan baa nooga qabsamay adinkoo dhallinyarada magaalada ah ee shaqooyin kale oo wanaagsanna ka haya ee gudihii magaalada gaalkacyo maxaad maxaa sababay inaad eh, magaalada qashin ka qaadaan Een, cabdiwaaxid oo haddaan kaaga jawaaba su-aashaas een, waxaan nagu qasbay annagoo shaqaynayna inaan masnad deegaanka iskaa wax u qabso ugu shaqayno horta annagu markii ururkan aas-aasaynay ma jiran ururo badan oo een, deegaanka ka shaqaynaya horumarkiisa ka shaqeeya way jireen ururo aduga caafimaad ama ururo ay sheegaan hooyooyinka oo kale way jireen laakiin ama ururo siyaasi annagoo urur siyaasi ma nihin waxaan nahay urur dhalinyaro ee horumarinta deegaankana marka baahidiyaa noo muuqatay isla markaasna waxaan istusinay inaan wax weyn ka bedeli karno waxna waa ka bedelin oo waxbaa noo qabsoomay saas daraaddeed baan u istaagnay haddee dhallinyaradii een, u istaagtay oo hadda weli shaqada wada kalsoonidooda aad aad bay u dhisan tahoo waxay ah, u muuqata inay horumar gaareen bilicda magaalada oo kale marka la yidhaahdo eh, waxaad waayo dhoweed aad wadeen in eh, ta- geeda iyo dhirayn aad magaalada ka sameynaysaan Eh, bal halkee wax idiin marayaan xaggeese hadda hawshaasi ku dambeysay haa cabdiwaaxidow eh, saa ogtahaaba horta een, een, bilicda magaalada waxaa keeni kara eh, marka hore ugu horeysa waa dhiraynta magaalada iyo nadaafadda iyo magaalada maaragtay een, een, dhismaheeda wadooyinka iyo si fiican loo dhiso wax marka een, markii la kala saaro waxna dhallinyarada ku filano waa dhiraynta iyo nadaafadda iyo bisoo- maarata bilic- qurxinta maga- bilicda magaalada annagu marka waxaan sameynay wadooyinka dhir baan ku beernay een, qeybaha lagu talagalay dhirta in lagu beero wadooyinka waxaan kaloo sameynay iskoolada een, degmada ku yaala een, gobolka ku yaala waxaan ku dhex beernay geedo meelo qurux badan oo waxaan dhisnay aduu tabeelayaal oo kale oo maaragtay een, soo jiidashadii deegaanka ah dhismaha fakarkan ka dhalinyaro ahaan ma idinka lahaa mise eh, eh, dad kale oo idinka dambeeya oo idinkula taliyey inaad eh, dhistaan urur caynkaana ayaa jiray maya fekerkan wax aan dhallinyarada ahayn oo ka sarreeya ma laha dhallinyaradana fekertay ayadaa is aas-aastay ayagaa kalsoonideeda ka helay fikir ayagu ay leeyihiinna weeye wax aan hoos tagnoo kale oo maamul ama maaragtay naga taageerahaya ma jirin hay-ad naga taageeraysa ma jirin maamulka waa dee waa maamulkayga waa la shaqaynaa marka annagu siyaasadna shuqul kuma lihin dadna nagama sarreeya annaga unbaa madax isku ah oo ururkaas iyo fikirkaa lahayn dhalinyaradiina isu timid marka aad iska dhaadhiciseen in deegaankan horumar u baahan yahay laga shaqeeyo nadaafadiisii fakar kale oo ka duwan ee caqabada idinku noqon kara shaqooyinkiinnii Een, way jiraan Een, mid aan aan baratical u aragnay baa jidhaba oo markaa meel ka shaqaynaysa qof diidahaya inaad meeshii fa- shaqadii ka fulisid oo activity aa fulisid qof baa diidahaya fakir laftiisa waa kaa hor imaan karaayo markii discussion la sameynayo laiskumaa la doodahayo war halkaas ma aadi karnaa ama dad dee wax- waxaasna qabsadaan waxyaalo badan baa jira caqabadu way iska badan tahay caqabada soomaaliya oo dhan bayna haysataa ee ma ahan mid annaga keliya qaas noo ah marka lama soo koobi karo laakiin waxaa fiican inta inta wanaagsan baa badan kaasi wuxuu ahaa mahad maxamuud sahal guddoomiyaha ururka dhallinyarada ee horumarinta iyo nabadda oo gaalkacyo ka dhisan wuxuu u waramayey wariyaha v o a ee gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq rayigan ay sameeyeen dhallinyaradan gaalkacyo joogta ismaaciilow waxay soo xusuusisay bal waxaad ka soo qaaddaa ama aad qiyaas ka soo qaaddaa qof kasta oo soomaaliya oo madax madow hadduu meel uun geed ka taago bal wuxuu waddankaas noqon lahaa dee wuxuu noqon lahaa janaalo waa qof waa janaal weliba weliba geedahaas inta badan janaala ku yaala een, lama beero oo Haye.
qaarkood kuwa geedmiroodka maahan inta kale iyagaa iska baxa Haye.
waasaan sheegay waxaan xasuustaa een, xamar oo kale markaan deganayn een, markaad yaanyada aad isticmaasho kale wasaqdeedii markaad meel ku daadiso saddex maalin kadib waxbaa kasoo bixi jira yaanyaad kasoo bixi jirto markaasaan quraacda usoo guran jirna dee ama waa kaymahan kismaayo agteeda ah oo kale ee dee saa madaxa isugula jira marka waa la dhirayn karaa oo buuro dushooda iyo meelo engegan ayaa geeda laga beeri karaa marka iska badaa dhul meeshaan maanta la marin beri ay wax kasoo baxayaan aad iyo aad maxay noo xiga caashay dee haddaad tidhi maxay noo xigaa waxaan soo qabanayaa cawaale aadan waa waa fanaankii dhallinyarada iyo de- qof dhinac walba dhinac walba iyo welibana hees la yidhahdo nabaadiino nabaaddiino inaan yahay waxaan xasuustaa weliba heestan mar aan wareysanayay abwaanka xasan daahir ismaaciil weersame aad iyo aad heesaha warsamaa sameeyey weersamaa sameeyey heesaha weliba sida gaarka usoo qabtay ka mid tahay weliba qisooyinka ku fadhiya
inkastoo naftiga iyo niyadayda kugu qoray inkastoo kunaajo kugu soo noqnoqon jiray inkastoo naftiga iyo niyadayda kugu qoray inkastoo kunaajo kugu soo noqnoqon jiray markii aad nasteexiyo naxariisba goysay naftu kaa galgalatay naftu kaa galgalatay markii aad nasteexiyo naxariisba goysay naftu kaa galgalatay ahay kaa galgalatay adigoo nacaybiyo dhaxliyaanu igu jirin naso waan ku daaye adigoo nacaybiyo dhaxliyaanu igu jirin naso waan ku daaye nabsigaygu kuma helo nin xun eeba kuma bado nabadiino inay yahay kuley kolay nooli kulante adigoo nacaybiyo naxliyaanu igu jirin naso waan ku daaye
naso waan ku daaye nabaaddiino inaan inaan yahay yahay.
buu yidhi.
Aa, nafsigaygu kuma helo waxaa tahay abwaanka waxaan weersame filayaa waad noo waraysatayba een, Fanaanka- cawaale cawaaladan toddobaadkii dhawaa barnaamijka caweyska washington waxaan filayaa tartanna uu ku jira cawaale wuxuu u tartamayaa oo weliba uu rabaa een, tartanka uu soo dhaafo olready een, cawaale waa la xushay Haye.
marka lix qof oo liiska ugu dambeeya soo gashay oo u tartamaysa kaalmaha koowaad labaad iyo saddexaad oo ku jira marka fanaaniinta qaarada africa wa- ayuu soo waa geliyay fanaaniinta qaaradda afrika marka lix lasoo xushay gaar ahaan bariga afrika uu ku jiraa lixda lasoo xushay ayuu wuxuu rabaa inuu ama kaalinta koowaad laba ama saddexaad galo marka siduu taas u helo waa in loo codeeya waa haa marka barnaamij waxa saa la- loogu codanaya oo kale waxaa loogu codeynayaa koora afar iyo toban baa isaga la siiyey nambara marka nambarkaa la siiyey koora iyo magaciisa way isku dhigmaan marka waa nambar afgarashoo la siiyey marka qaabka dadka ugu codeyn karaan intii danaynaysay inta soomaaliya jeclina u codeysay barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkii dhawaa baxay sabtidii ayay ka daalacan karaan oo uu fanaanku ku sharaxayo waa tahay dhinacii ciyaarahan malayn inaan soo gaarno markan Een, waxaan filayaa ila tali ayaa ka horeysay iyo een, taladii dhalinyaradu waa tahay aan u yeero markaa cumar xasan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal xubinta ila tali ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxay ku saabsan tahay dhallinyar qurba joog ah oo doonaysa inay maal gashadaan soomaaliya waxaana talena soo weydiiyey aniga magacaygu waa cabdiqani oo jooga norweyn waxaan aada u baahnaa in laygala taliyo dhaqaalaha iyo la talin wanaagsan inaan ka helo waddankii hooyo ayaan u baahnaa lahay haddaba arrintaas ayaa waxaanu soo bandhignay maxamed cabdiqaadir nuure oo ah khabiir dhinaca dhaqaalaha ah sida oo kalena guddoomiye u ah haayad dhinaca la talinta ka shaqaysa oo ka howlgasha muqdisho balse aan waxaan ku horayno su-aasha cabdiqani su-aasha ugu horey aan weydiina walaalkay maxamed waxaan rabaa inaan weydiiyo tusaale ahaan waxaan joognaa waddanka norway maadaama waddankiina aan kasoo tagnay waxaan u baahannahay haddii tusaale ahaan waddankii oo kale ama laba qof ama qof aan dirsanno qofkii waddankii markuu tago ma garan karno qof nagu soo dhaweeyo ma jiro xafiis aan la xiriirno aqoon saas uma lihin saan ku heli karnaa horta intaanan wax samayn ka hor qof aan la xiriirno ama bulsho aan la xiriirno oo na soo dhaweysoo tiraahdo halkaana wax ka bilaabi kartaan saasaa waxad u qaban kartaan la wadeeqadii baa naga qaldan haddii aan wax samayn lahin xataa wadadii aa naga qaldan xaggee wax ka bilaabayna hor marka hore fun waaye hawl kastoo la qabanayo waxay u baahan tahay yani wado iyo wasiilo loo maro ama wadiiqo sahlaysa in ruuxa goolku hiigsanaya uu kaga gol gaaro muqdisho aan joogo hadda tan iyo gobolada soomaaliya oo dhan iyo caasimadda muqdisho aan joogo intaba dabcan waa dhul soomaaliyeed dad soomaaliya oo luqada soomaaliya ku hadlayaana joogo caasimadda haddaad iban noqoto inaad timaado annaga xafiis oo waxaan ku leenahay latalinta iyo barashaadka dhaqaalaha ee ka shaqeeya dabcan wax badan oo ma garanaysaa baahidaadana dabcan waxaan rajeynaynaa haddii noqoto adiga iyo tiamkaaga inaan aan aan aan aan si fiican loogu maamuli doono rabitaankooda iyo sida adiga aada danaynaysaan marka haddii go-aansataan iban inaad muqdisho timaadaan ama gobolada soomaaliya meesha doonta ha noqoto ilaa xad insha allah waxaad heli doontaan dad yani horumud idin noqda oo wax badan idinkala taliyo oo wax badan oo tusaalooyin idin siiyo haddii meeshii aan wax ka samaysaan tusaale ahaan qof idin yimaado wixii si fudud idiga qaato yaa markaasoo kale yaa qofkee aadaysaan soomaaliya waxaad og tahay muddo dhow labaatan sana waxay ku jirtaa xaalado yani aan degenayn dhibaato badana dhacday systemkii dawliga oo dhan oo isku xiriirinaya oo hadda wax ka shekeynaysa o dhan damaanad qaadi lahaa meesha ka baxay weli waxaa muuqato waxaa jira cilla ku kufaya oo wax waa la sameeyey laakiin ila xad lama gaarin heerkii xiriis dhaba loo abuuri lahaa oo oo qofka maaliyadiisa iyo iyo maxaan ku rahdaa iyo iyo lagu lagu damaanad qaadi lahaa bangiga ganacsiga soomaaliya ma shaqeeyo dabcan bankiska soomaaliya ka hirga ka shaqeeya o dhanna intooda badan wadama oo dibadda ayaa waxay ka yihiin mas-uul ka ah marka haddana dalku dhaqaalihiisa wuu socdaa ganacsigaa socda waa la shaqeynayaa isbedel dhaqaale xoog dabcan oo dhaqdhaq fiican suuqyadana wuu ka jiraa marka wixii dhacaya waa qadar ilaahay xaggiisa ay ka xuman yihiin soomaaliya ganacsi xoogle ka jiro dhaqdhaqaaq xoogle ka sameeyan marka sida dadkaas qaanuunada ama xeerarka ay ku dhaqmaan unbaa raaci doontaan sida ayaga wax u maamushaana u maamulan doontaan sida nidaamka uu ku xiran yahay ayay mar walba qasab idinku noqonaysaa inay adinkuna ku xeer noqotaan dhegaystayaal waxaa intaa ku dhan qaybtii ugu horreysay ee xubinta ila tali ee barnaamijka dhallinyarada maanta qaybta xigtana waxaad maqli doontaan isniinta soo socota haddii eeba nagu simo
waan gartay aad buu u mahadsan yahay cumar xasan oo inala socodsiinayey barnaamijka ila tali halkaad kala socoteenna waa idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga v o a haatanna dhinacii ciyaaraha waxaa inala socodsiinaya jamaal axmed cismaan
kulmo xiise badan ayaa la ciyaaray waxaana naadiyada kieva verona yuventus oo wada kulmay ay afar gooli waxbaa ku awood sheegatay kooxda yuventus oo marti ahayd bolonya ayaa saddex gool iyo laba gool kaga adkaatay naadiga zambadoria oo markaasi ay martigelisay halka fiorentina iyo genowana ay goola la-aan bareejo eberi eber ku kala tageen hase yeeshee snapoli oo riyaalka hogaaminaysa ayaa ku barbartay naadiga imboli waxaana ay kaga adkaatay shan gooli gool trino ayaa waxa ay la ciyaartay naadiga hellas verona oo goola la-aan ku kala baxay udinese iyo lazio ayaa sidoo kale goola la-aan eber eber ku dhamaystay ciyaartaasi sagaashankii daqiiqe loogu talagalay hase yeeshee kulanka la wada sugayay wuxuu ahaa kulanka derbi dalamadonina ee kooxaha ac milan iyo inter milan ay ku ciyaareen gegada joseba mese ee magaalada milan labadaasi kooxood oo ka dhisan magaalada milan islamarkaasina kulanka ay ciyaaraan loogu yeero milan derbi ayaa waxa uu ahaa mid xiise gaara leh iyadoo kooxda kubadda cagta ac milan ay ku barbaratay naadiga inter milan oo kulimadii ugu dambeysay ay si weyn uga tiilay inkastoo daqiiqadii hore naadiga kubadda cagta inter milan ay soo bandhigtay ciyaar wanaagsan ayaa hase yeeshee fursad ay heshay naadiga ac milan daqiiqadii shan iyo soddonaad ayaa alex waxa uu u dhaliyey naadiga ac milan goolkii koowaad ciyaarta ayaa lagu kala naystay gooli waxba markii laysku soo laabtay daqiiqadii toddobaatanaad waxay heshay naadiga inter milan goolkulaad rigoora kadib markii khalad lagu galay mid ka mid a ciyaartooydooda hase yeeshee maury cardi oo golwadihii naadiga ac milan dhinac khaldan u diray ayaanan fursadaasi u suuragelin in uu gool u bedelo waxaase kubadda ay ku dhacday birta
misses on the follow up, and Milan dodge a bullet.
taasi ayaa waxa ay ka dhigtay in naadiga ay sii milan ay sii wadato dadaalkeeda iyadoo saddex daqiiq kadib rgooradaasi markii ay iska beerdareeyeen naadiga kubadda cagta inter milan oo ciyaartooyga carlos baka uu u dhaliyey goolkii labaad naadiga ay sii milan Niang as Baca makes the run. Baca! Carlos Baca, a second for Milan. With under 20 minutes left, they've doubled their lead.
afar daqiiq kadib waxaa u saddexeeyey niang Bonaventura to Niang. Can he make it three? Niang denied by Handanovic, but follows through to make it three for the Rossoneri.
daqiiqadii siddeetanaadna waxaa calaamadda jaallaha la siiyey mario balotelli oo ciyaarta bedel kusoo galay waxyar uun xilligii uu jaallaha qaadanayay ciyaartaas oo ka dhacday gegada sansiro stadium ayaa waxaa kasoo qaybgalay daawadayaal gaaraya toddobaatan iyo toddoba kun iyo afartan iyo saddex qof taa waxay ka dhigan tahay naadiga es napoli horyaalka ay hogaamiso konton dhibcood iska leeda labaiyo labaatan kulan oo ciyaartay juventus ayaa iska leh sideed iyo afartan dhibcood labaiyo labaatan kulan oo ciyaartay sidoo kale fiorentino oo shalay guuleysan weyday ayaa kaalinta saddexaad fadhida oo iska leh labaiyo afartan dhibcood inter ayaa kow iyo afartan dhibcood weli dhex fadhida talyaaniga marka aynu ka gudubno spain aynu aadno naadiga kubadda cagta sevilla ayaa saddex gool iyo gool kaga adkaatay naadiga levente valencia ayaa guuldaro kala kulantay sporting gijon oo ay markaa marti u ahayd oo gooli waxba lagaga adkaaday naadiga kubadda cagta ee valencia hase yeeshee las palmas ayaa laba gooli gool kaga adkaatay sede vigo real madridna waxa ay ku barbaratay naadiga isbanyol oo ay martigelisay waxaana lix gool iyo waxba kaga adkaatay naadiga kubadda cagta ee isbanyol dhaliyey cristian ronaldo ciyaartaas oo daawashadeeda kasoo qaybgaleen lixdan iyo shan kun todoba boqol lixdan iyo sideed qof ayaa goolasha kale waxaa naadiga kubadda cagta real madrid u dhaliyey khams rodriguez iyo crim benzema halka goolka lixaadna uu iska dhaliyey ciyaartooy ka mid a ciyaartooyda naadiga isbanyol wareegga shanaad ee isku aadka eve kaabka dalka ingiriiska ayaa lasoo saaray waxaana kooxuhu ay isku aadeen kooxda chelsea ayaa la ciyaari doonta manchester city halka manchester unitedna lagu aadiyey kooxda shrewsbury arsenalna waxay la ciyaari doontaa naadiga kubadda cagta hull city watford iyo leedis ayaa wada ciyaari doona tottenham iyo crystal palace ayaa isku aaday sidoo kale everton iyo waxaa isku aaday baronmouth dhegaystayaal xubintii cayaarahana waa naga intaa
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinaya xubinta ciyaaraha caasha haye haye gabaryahay baxsane waan kuu buseelay haddaad tidhaahdo weli gabadhii firdowsan daba taagan he heesaha ammaanta ah ee weliba aroosyada oo qof aroosa marka loo saaro aad uga helayo haye waa codka fanaanka maxamed axmed kuluc dabcan iyada ayaana gabagabo u ah barnaamijka dhallinyarada maanta ismaaciilo tan iyo intayn idaacadda galabnimo ku kulmayn waxaan leenahay annaga iyo caasha cudda sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
ayaba lama maalmo aqalku bugsiya iyo burcooyin roobliyo bannaanku aroosa ayaa boodhka iyo baqadka ilaasha ayaan hirigta baaliyo silcu ayaan hirigta baaliyo silic kugu bayaafi gabaryay baxsani waan ku buseele ayaa wiil barbaaro barxadeed ku siiya gabaryay baxsani waan ku buseele ayaa wiil barbaaro barqadeed ku siiya ayaba lama maalmo aqalku bugsiya iyo burcooyin roobliyo bannaankugu aroosa ayaa bilista xaawalay suuri This program has come to you from the Voice of America, Washington.